bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaa hamiin faylaa ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsan qodobada isin ka dheegi doontaan haddii laahayara intuuna ka guda jarnaa iyo weliba kumida axmed xaaji xasan iyo weliba uuso gaashaanka uusoo ka dhoweeya shirka reedngaliisyo ukausoo ku socda beledka jambaydhaba nodib inaga farmaajo usu sheegay intaan jarna ka hogaar eh oye walkubedeladoon ama walkubedelaasa maamulka dowladda hanti dhowraha ya sheegay intee lacagalan xisaabiyo kornaya kuma gunta khasnada dowladda gudoomiyaha manka kor usu farayn usuun diray madaxda dowladda faahfaahinha kubaha ay tahay diyaaradda iyo shil iyo kagali garoonka diyaarado ee beledka muqdisho madaxweynaha galmudug ousu ku hadlay guddigii laha magacaabi madaxweynaha puntland ousu diiday dalaba uunka kooya dowladda federaalka doqon muqdisho ousu la kulmay wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsanna sinhaytona hamiignimadan weliba ku mid ah haddii lahayara turkiga oya jawaaba kulula iyo kubidii hanjibadi unkakoyti doonala taraama
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaraya hamiignimaya bahaytu arbaa kamisniya hoydahayta taariikhdanayadaata sagaalka bilo tumunaad ee aktoobar sanadka lamada kun iyo toban sagaalkana say waliba ayo hayana qodobadii warkaana hamiignimaadna ka dhawaada sugii faahfaahsan haddii lahayarona warkan subada ka jara intasin ku akhrii doonaa ano maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa'e gabalawno ahmed xaaji xasan iyo weliba uuso sokolol usun ku hadlaya shirka reedingaliisyowka uusoo ku socda beledka tambaydhaba waryaagana mukhtaar sheegaadan dalmar iyo faahfaahinta warkuninhaya meeriluku fadaayinyusufyadingeliisyow rasme ee ku shaqeey kursi iyo kowku ee iska darowka dadka sidaasnimayba idaacadda warsan in sheegay ugaas axmed xaaji xasan kaskey oon warramaayay idaacadda gaarigaarimaha gudaha federaalkan sheegana caalamka tasiilaadka diyaawaan sheegana walaa alankii balaaqabuukurmee nikawada warnin duldaadadaaw mahee warnin duldaadu doodoona mahee war horwadankoona tasuudiina mahee qabiil usub aska jiraayo namadnan oo namadhalbi gambadhiba jindadnadikoondoohidiidkooda ku qaaday walawsediisawmeesha walkidrowmeesha mayba ugaaska ku horkooyay reedangeliisyoku garwadeenka ku xigta wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed oo shiri reedangeliisyow ee odayaalka dhaqankanka qobati bered kumbaydhow usocona dhalin inii wasaaradda arrimaha gudahaan ku qiibgelin shirkaas odayaal dhaqameed usi sheegay ini xafiiska leeyiin beledka baydhabo shaqo wadaagna iyin wasaaradda cadaaladda koonfur galbeed may fadeeya odayaalka xafiiska le gudoomiyiisha mawluuda raaw afayeeshaan ahaa gudoomiye ku-xigeenadii wadakasaaw eeaytalyarle raaw oo rasmaga oo maxakiima maxkamadda la shaqeeyan oo wasiirka cadaaladda la shaqeeyan oo wadanka dhibalaajiulihiiseegan inin meelaha ku muuqda iyona meemudi rafena odayaalka kale oo iyona taliinka beesirlugan lakasaaw malaagada le ijaasada le nabadoonada le oo dadkiga jumhuuriya qabiilaadka xataa oo hada iskadhiyaayaan kumide ini yeelaliseen wablinkeena habadku jaraan ah silandeerireedingeliisyow gadaal shilinku daba hadalo korna mayba hajeediyey in wasiirkuusu ku shaqeeya cadaaladii iyo sinaanta waana rooji shashal dhiibyowkuusu ku dhowada bulshada dhati usocona tusaale ahaan hanqaadadi magadhowowkii maamulka degmada baydhabo oo maalmo gudaajo xubno ku tirsan maamulkaas liiska bedeli hatana laku qaadi koo kala deegaanka badaan ku hadalna wasiirka duumagus hada suubiyo adduunyo korshe horumarka suubiyan hatana mala suubiyaaw laga magacaaway oo abdifataax cali muuse meeraaw wasiirka maamulka imaariid eh shambele matagoda ku qaadaynan kale hatana asareerkaasaa dictor yuusuf barameeraa dictor buuga hatana magacaaway biso u bahantid haaban iskiliidi istagara isjigari taasbaan oo kahaysadamado idaacadan ku sheegto ilaa waa taisowyi mayba habanbohoha ee dhaliiliyo qabaan bulshada qiibaja shalgadiisan ee ka eedan kuqiibgalowka shirkahiid ingiliisi ukuku dareera beledkum baydhabo ee lonqobad iyo odayaalka dhaqanka iyo shirka kale ee lonqobad iyo maamulada gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed wasan toddobaadkan gudaaji maamulka degmada baraw usi sheegay in shirka ku dareera baydhabo wasaaradda arrimo gudo koonfur galbeed hankacasugna maamulkaas ku howlgalaawa caasimada rasmiga ee koonfur galbeed iyo ona dhaliil i eedba hanjeediyan wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirjee isku indhatiri waana diidi in usi ku hadala shaqo howleedka wasaaradane yamay bataaska etaa inteegan oo lon baahanye ini la turxaanbiyi waana mudun ini bulshada lagu shaafiyo
idan mahadsanyo mukhtaar sheeg adan darmara dhinaga kalena akhyaaray madabiinaga maxamed cabdulaahi farmaajo usu khudbada soo kujeediyaya farowkii kala fadhigii layahaad ee baarlamaanka lamada manya weliba usu ku hadlay arrimoyo kumid tahayana siyaasadda dhaqaalo iyo weliba arrimo doorashooyinka madabiinagiyo weliba usu sheegay intii nidaamka federaalka sueyeed oo yaqaadati soomaaliya intii laku qaado waa habahadooda iyo jaraantiyo saqadagna iyo anfasiradana welibaan usu sheegay intii siyaasada guud ee dalka iyo weliba nidaamshiiba mas-uuliyadda ku saaranta dowladda dhexe isu sheegay dhinaga kalena intii ka hogaare walunku bedela korna weliba usu sheegay madawiinaga intii in soomaaliya ay diyaaryan eta intii siyaasadda iyo caalamka iyo anqad iyo weliba wadamada bariga afrika iyo kaalinginya kalijarta siyo soonisaasoo kale usu husi intii iyo fadaxyan intii xuquuqda soomaaliyeed iyo meela ku saaran dhinaga kalena madawiinaga sheegay intii madaxda maamul goboleedyada iyo kubada hadlana sidii magaalada muqdisho oo eh caasimada dalka ayaan hala lahaytay maqaamka lakaasiti oona laku qayb naqdawa nidaamka federaalka ee dalka usa ku jara atana iyo ku socota qorshasha iyo beledka muqdishowa inka dambeyntii weliba usu sheegay intii dowladda iyo dejiday qorshe horumarineeda salandira siyaasadda londonye taasiti oona soo tilmaamay intii diiridda iyo saaranga intii la dagaalamana musuq maasuqa tooska caalamka soo haya dhinan kalena usu sheegay intii maaliyadda qaybsiga iyo weliba khayraadka dalka iyo weliba hirgelinta nidaamka federaalka dhinaga kalena akhyaaraya xafiiska hanti dhowraha ee qaranka iyo weliba yohasaarana warbihinya ku saabsanta baaritaan malaayiin iyo kusuubiyana hayado dowlado ero hay-ada dowladda warbixintan oo lakasay hanti dhowraha susay hanti dhowraha guud ee dowladda maxamed maxamuud afgooye weliba usu sheegay intii walba yaa mushim hayti meelaseyti baaritaanka lakasuubi laka ogaadi inti yeeta inti la isticmaali dalaqi meelaseyti laku aruuri oo se shari dhoorana lan isticmaali sidoo kaleta weliba usu sheegay intii yo firion bee sidii meelaseyti lakahay ee hayado dhatiyo iyo ku eeta tooya ediyan ku liidata weliba sidoo kale dusuusay intii qaar ku mid ah qasnado dowladda iyo qaabyan ku hayna warbixinta maaliyadeed oona hayado gaara iyo laku fiiri ama la xisaabiy beesada milasitiya kumoganta gudoomiyaha golomanka kore ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya cabdi haashi cabdulaahi oo sugeegusu khudbada ku jeedi munaasabada kala fadhigii liyahaad ee baarlamaanka lamada man ee madaxda dowladda iyo weliba usanka baaqay intii la hela ama intii la dhexdhexaaday khilaafkan dhexeeya dowladda iyo weliba maamul goboleedyada weliba usu milasiti usoo ka sheegay intii waajib yeeta intii khilaafka siiti la halaya oosoo si gaaran usanka dhexeeya maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo weliba madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya sidoo kaleda weliba uu soo sheegay isu hadarjiisii waday intii xukuumadda soomaaliya uusu ku dalbaday intii la dhisa golon adeegowa garsoorka dalka kaasiiti oona xiligan iyo weliba marwalbaba muhiimyan eta dalka islamarkaasiitana sidai la dhisi lahaayay dadaal iyo kabiyahayan khilaafkan aan dhexeeya madaxda dowladda iyo weliba maamul goboleedyada dalka iyo weliba uuso iitan sii hogeysadahaya maalmo ilaa dhaafiba walibana uso hogsigan ama khilaafkan dhehay maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland sukoe gureed markii doorashadii jubbaland iyo kadheedi dowladda federaalka ayaa sheegday intii aqoonsada doogna dhinaga kalena akhyaare wararka ninka kooyahaya garoonka diyaarado aadan aadi ee beledka muqdisho iyo weliba ayo sheegahayana inta diyaarada nooga amuulka qaadaba lugayo hanka bahawaayanga haabahaato iyo hakadegdayado walba dadkii rakaabka ama diyaaradasid walba ndirnaya hadegdi magogi lacyoone hata sababta yeesheenti lugaha sababtaanka bahawaayan diyaaradda kukoyti beledka diinsoor ee gobolka baay meelasiidka iyo jeeyasi rakaab iyo wedi majarta wahyeelaha kudeerti shufeerkii bidaayi diyaaradda sayti iyo weliba shaqaaligii sarnay diyaaradda sayti weliba niyo bilaabana shaqaalo garoonka diyaarado sidii diyaaradda sayti laankabar geliyi lahaya ama sheegeen intiyo gurmada iyo la deereen maamulka garoonka diyaaradaya weliyahan ku hadalna dhacdadan oyo geekiya kudheedi garoonka diyaarada ee beledka muqdisho oo maalin walbana meelasiti iyo diyaaro badan iyo hadigaasa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaafiyo weliba osoonayso hadhowaay magacaabowka guddiga farsamada maamul goboleedyada ee rabo maamulka dhisowka ee dowladda goboleedka ee galmuduga guddigan oo hamaga abti amaiyo hamaga awdi wasaaradda arrimo gudo ee xukuumadda soomaaliya iyo weliba ay ku koobanaayana ilaa tumo isada hubnooda iyo weliba uso dhataasaytiyo asku doordana guddigan u subayoodoona lika hirgeli doona dhisowka galmuduga oo loondhonyi dhinaga kalena akhyaaraya harunto madaxtooyada puntland ee beledka boosaaso iyo weliba iyo xubno ku tirsanaa golo wasiirada ee soomaaliya meelasiitii halaytii kulanka lagaadana madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni iyo weliba xubno ku tirsanaa xukuumaddiisa xubnoogan oo shalaytii hadeeri boosaaso iyo weliba ujeediyo usuhayay welibana meelasiitii u sheegay intee khilaafka soo dhehaya madaxda dowladda iyo weliba tan puntland kulankiyo weliba uu soo qaadaya saacado badan wararkaasi warkaluun ku hadlaya weliba ayaa sheegana intii xubno golo wasiirada xukuumadda soomaaliya madaxweynaha puntland oo ku dalbadan intii la halaya khilaafkan dhehaya dowladda federaalka iyo weliba puntland islamarkaasaytina madaxweynaha danilan kabaaqe intii usoo kubaaqda alemasaarka madaxweynaha jubbaland golo wasiirada xukuumadda soomaaliya iyo weliba iyo korkoyana wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya jamaal maxamed xasana welibana la sheegaya intii madaxweynaha puntland iyo soo sheegay intii dalabkaasi tiinkukoya usoonkubaaqada alemasaarka axmed madoowa waana welibana kulankaasi tiin dheh soo ka dhammaadaya natiijo laanga wararkan ka dambeeya hatula ku helahayaa amahanoo dirahay boosaasyo weliba sheegahayana intii xubno golo wasiirada ee soomaaliya geeka meelasiti redio hankanagada doonan beledka muqdisho welibana iyo sheegana intii laga guulaysaday qorshiga iyo onseedan beledka boosaaso doqo muqdisho iyo weliba isla kulumaya wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir waan ee doqo muqdisho mudane umar maxamuud maxamed umar finisha geeka weliba kulangusoo lagaadaya shir kangaarkan haya qaramada midoobay oo qaabilsan ee soomaaliya master james iswena gudoomiye umara iyo weliba iyo kula hadlana ama isu kula hadlay master iswena arrimiyo ku mid hayana hoojinta amniga caasimada iyo weliba ku taageerowka qaramada midoobaya ee xaqiijowka nabadgelyada weliba sidoo kale didiirida iyo kasaarana ama iyo kuwada hadalana dardargelinta arrimo horumarinta sida dhisowka jidadka kobcinta iyo weliba dhaqaalo abuurowka iyo weliba dhalinyarada iyo weliba halanhalowka arrimo barakaayaalka ee caasimada akhyaaraya surunka warkasinkooyahayo weliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka tambay-dhawaa turkiga weliba jawaabo kulolyo kubiyana hanjibaadiin kukoyti dhinigaasiyo weliba donald trump ku-hogeenka afhayeenka baarlamaanka ee dalkaasiitiya turkiga iyo weliba usoonaso marlamaad sukanagaya hanjibaadiin kukoyti uso madaxweynaha maraykanka usan jeediya wadankaasiiti oyeeg adkayti howlgallada uso turkiga usuka qorsheeyahaya intiisuu ku fuliyey suuriya sidii qortii wakaaladda wararka ee dalkaasiyti weliba usu sheegay waddankanam e dala suneebada kora isu shisheeya waana weliba isu sheegayaa marnam e waddankan intiisu jilbuusda doonfadheeda sidaasaytana weliba araya lifida goonka oosoo la hadlaaya xildhibaanada baarlamaanka ee turkiga warkii hamiinama akhyaaray hilowinsiin kula socotan idaacadda warsan ee baydhabana surunkunyaninka dhonye